bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal hamiinfayle meelkastiisin roogdaan iyo si kastoon indheegahitaan waliba hawada siin kulana jimaafayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba xiliyadan oo kale isinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeba hamiignimada sabtadaha galaaso jimaaniye bahaas qodobada uu ka barnaamijka hoo ilaahay aboodile raalle kanagad isinka dheega doontan oo aniina siinkahay waliba ku mid ah guddiga amniga baarlamaanka maamulka jubbaland oo ka hadalay dilkii xildhibaan timo farasa dhowaan lankajeysidii magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose maysheen inti hati xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland iyo arrintaasi hati ku hadalaan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontan sidaas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadiisin ka dheega doontan waliba ku mid ahaa golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed waliba geeka shirka weeldhadana magaalada baydhabo kaasi oo shir gudoomiyaha madawiine shariif xasan sheekh aadan walina lagu ka hadlay xaaladda ammaanka deegaanada koonfur galbeed iyo guddi lan hel saara doona masiibadii dhowaanka dhiidi magaalada muqdisho maysheni antihata koonfur galbeed muddo kureeda iyo guddigaasi magacooda antiuna boroordig iyo hadal iska darna waliba kuroon antiuna dagaalan sidaas waliba eray madawiinaga maamulka xir shabeelle maxamed cabdi waare maysheni anti hata maxamed cabdi waare wuse sheega anti ta'asii iyo boroordiig la suubi intii la dagaalamo ku roonta oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontaan sidaas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadaysan ka dheega doontaan waliba ku mid aha mas-uuliyiintan ka sarrayta ururka saxafiyiinta nusaj oo geeka deeri magaalada baydhabo doorashadii kureeda maysheena inti hataa deeran magaalada baydhabo oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontaan taliska taraafikada wadooyinka oo amarha ku saari gaadiidka isticmaalowa wadooyinka magaalada baydhabo xaana si oo sharcigan haysan sheegayna inti xabsiga dhika doonaan waan aan isticmaalo doono wadada magaalada baydhabo hooyay mas-uul hata maysheen inti hata taliska wadooyinka magaalada baydhabo iyo anaan kuleela andiran dadka wadow baabuurta magaalada baydhabo dadka bogtaale ee ka nool eliinta magaalada baydhabo waliba xilligan ha wajahday xaalada guri huma iyo nolol huma taasi oo saameynka weeldhati iyo aljo iyo yooba maysheeni inti hata ku hadlan arrimo la xiriira mindililaanta iyo saas oo kale hungurilaanta oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta barnaamijkan tiisu dareer waliba siinla socodsiyey anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala waana hasiinsaari dhinaga farsamada waliba galan wiingii sii doona saaxiibkayga maxamed biikey ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiignamo jimaaha galaasuu taariikhdana ka eedanta toban iyo sagaalka bilo oktoobar sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada b k siyeetun siyeed dhibic laminoo dhugusdaaytan aalada satarleedka iyo life streamkana adduunka meelkasiisun ku roogdaan markal waliba hawada siinkulana hamiinfayl guddiga amniga baarlamaanka jubbaland waliba ku hadlayna dilkii dhowaan kadhii magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose eelanka jaysidii xildhibaan timo faras oo ku mid tahay baarlamaanka maamulka xildhibaan cabdulaahi xuseen eebow lama kala go-ayo oo ku mid eh gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga baarlamaanka jubbaland oo ka hadlay dilkii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland hamiinkii owraad haylanka jaysidii magaalada kismaayo weli uuse sheegay intiioo hati wadaan baaritaano la xiriira idii dilkaasi jeysatay dhinaga kalena waliba uusa arabjay ka adkayay anti galanta laha ka dhiki dadlaka tuhumaay anti dilkaasiyo ku dambooyan xildhibaan cabdulaahi xuseen eebow lama kala go-ayo oo arimoogasiyo arrimo kale iinku waramaay waliba hadaliisa ku mid haay
warsan waa mahadsantahay walaal waa dhacdo aada iyo aada u xanuun badan bay ahayd ninka xildhibaan timo faras waa nin qaali ah oo aada u qiimo badan oo ma aragta islaamnimada xaggeedan aada ugu dheer oo shanta wakti aysan midna ka qalloobin nin aada iyo aada loo jecel layahay oo maaragta ummadda soomaaliyeed qabiil aan ku shaqo lahayn buu ahaa xildhibaanku waxaan ka aqiinay laba kun iyo tobankii wixii ka dambeeyey waxaan isla joognay nairobi ilaa iyo kaakuma siyaasadda halkaas ayaan kasoo wadnay waa nin maaragta yacni ah tala keena ama wax raaca tala raaca ayuu ahaa nin aad iyo aad wanaagsan oo haliyey ah oo laisku halleyn kara ayuu ahaa laba kun iyo laba iyo tobankii aniga waxaan ka mid ahaa technical teamkii baan ahaa asigana yani wuxuu ahaa olooyinkan ka yimid nairobi oo siyaasadan jubbaland uu ololeynayo marka xildhibaanku waxaan ku aqaanaa ama ka aqiinay sharaf iyo wanaag ayaan ku aqiinay iyo taariikhda nin jecel nabadda soomaaliyeed mar waliba wuxuu iga digijay aniga gaar ahaan saaxiib baanu ahayn cabdilaahiyow aan qunyar socon ayuu iigu oran jiray marka xildhibaanka nin la ilaahi karo ma ahan ilaahay ha u naxariiso sabar iyo iimaan iyo ahladii ku dhintan allah kasiyo asigana jannadii eed ilaahay ha ka waraayay wayahay maadaama xildhibaankii ugu horreeyey ee jubbaland lagu dilo magaalada kismaayo ee xarunta kumeerigaar ku ah maamulka jubbaland ee idinka ka xildhibaan ahaan sideed u aragteen dhacdadan sideese idiin saamaysay niyow waa runta jubbaland waxaan filayaa laba sano iyo wax dheeraad ah ayaan maarta halkaan xildhibaan ayaanu ka nahay runtii ma arag dhacdadan maanta dhacday walow ma aragta yani dhacdadan lagu tirinaayo fara badan ama yacni maskaxa badan inay ka dambeeyeen ninkan waxa waaye wuu dardaarmay wuu afeefooday dacwadiisa waxay gaartay ilaa heer madaxweyne ilaa ma aragta maxkamad ilaa meel kasta xataa shale ugu dambeysa wuxuu lahaa war nin baa yiri waan ku dilayaa ma aragta yani nin anisaan filaayo ama laii sheegay oo waxay isku haysteen mana caddayn kariyo ma oran karo halkaas ayaa laga abbaaray laakiin wararka kolleyba waxaa la weydiin doonaa nimanka baarista ku shaqo leh wixii kasoo baxan waanu sugeynaa inkastoo maaragtay yani aniga qudhaydaan uqaabilsana baarlamaanka arrimaha gudaha iyo nabadgelyada amniga marka waxaa noogu aadan inaanu shacabka la kaashano ciidamada iyo qodobada aan maaragta soo kordhi doono ahaadeer xagga nabadgelyada inaan maaragtay yani arrimahayna yani kalfadhiga kolleyd waxaan filayaa sabdi wixii ka dambeeya inuu maaragta baarlamaanka noo furmo kolba xabaaqa aan soo saari doono kolleyd waa mid aad maqli doontaan laakiin waxyaalaha nagu aadan in nabadgelyada la xoojiyo kismaayoan weligeed ma aragta lagu arag ceenkan oo kale cudurkan maanta nagu soo bilowday insha allah waa waanu sugeynaa yani wixii asalahoo soo baxa waayahay adigu waxaa tahay guddigii amniga ee baarlamaanka maamulka jubbaland dhacdadan waxaad sheegtay in qofka dan weyn loo qabay oo dhacdada loo malaynayo in shaksiyaad kale ay ka dambeeyeen idinka ka baarlamaan ahaan sideed u aragteen maxaase ku qiyaasaysaan ma al-shabaab baa dilay ma waxaa jiray qof ay isjiidjiid ka dhaxaysay ma siyaabo kalea loo dilay yaad ku tuhumaysaan ka xildhibaan ahaan socdaalo horta annaga ma aragta yani wax haddaysan mar caddeen waxa waaye horta hebel baan ku tuumeynaa lama dhigi karo tuhunku waa iska badan yahay ma dhigi karno shabaab ma dilin ma dhigi karno shabaab waa dilay ama nin kalaa dilay laakiin wararka ninkaa afkiis ku dambeeyeen ayaa sida kuu sheega ah hase ahaatee waxaan ka sugeynaa maalmaha soo socdo in ma aragta yani timo faras dadkii dilay la arki doono yani waxay ahaayeen la ogaa doono ciidamada amniga mada rabo inaan ka hor dhaco inkastoo dhegihii ay kusoo dhacaayeen inay maarta ciidamada ay dad hataa u xiran yihiin laakiin iyoma haddaa wararkaas waan maqlaayo laakiin hoosha way socotaa waana la ogaan doonaa marka xildhibaankaas oo hore uma sheegin in qof u bartilmaamaysan doono wallaahi niyo ninka haddii u afeefoodo oo aysan fal dhicin dembiga waxa waaye ninka haddii aan irahdo ninkaan aniga waa ku dilaa buu yiri laakiin ficil uusan sameyn ninka lama qaban karo oo ficilkiima uusan samaynin hase ahaatee haddana lama dhigi karo boqol kiiba boqol cidda uu ka afeefoodaya arrintan si buuxda loogu maarata abbaarayaa hase ahaatee la ogaa doonee wixii dhici doona laamaha nabadgelyada marka maxaad ka sugaysaan oo falcelina laamaha nabadgelya waxaan ka sugeynaa timo faras dhacdadii ku dhacday ma aha mid keligiisa ku kooban waxay ka mid tahay dhacdadaasi dowladda jubbaland ayay ku dhacday shacabka jubbaland ayay ku dhacday xildhibaanada ayay ku dhacday reerkii uu ka dhashay ayuu ka dhacday qabiil kuma dhicin marka waxaan ka sugan laamaha amniga waxaan leenahay cadaaladda inay eegaan si adag ah ninkaasi arrintiisa loo baaro oo markaa yacni warbixin oo dadka ay ku qancaan inayna horkeenaan waayahay maadaama xildhibaankan markii uu dhintay xildhibaano badan oo baarlamaanka jubbaland ka tirsan ay dhagaha taageen ee ka baarlamaan ahaan saameyn intee la eg a idinku yeelan kartaa ee dhacdadan maadaama shabaabkuna uu sheegtay in dilkaasi uu ka dambeeyey sideese ee u aragtaan ka xildhibaan ahaan saameyn intee la eg a idinku yeelan kartaa wallaahi niyo horta waxaan kuu sheegaa ruuxa hadduu muslim yahay oo uu ku adkaysto laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah waxa uu sugayaa geerada ama shabaabka ha ahaado ama nin kale ha ahaado annaga waxa waaye wax saameyn ay nagu yeelan doonto ma laha maalinkaana maalin laguma jiraayo aniga waxaan u taaganahay nabadda ummadda soomaaliyeed dawlad adag oo soomaali ka dhalato oo maarata ama haddaba ka jirta inay fawgeyshato ayaan rabnaa oo ummadda soomaaliyeed meel kas ay jirta in qalbigooda ilaahay isu soo dimo oo maarata dawlad muslim ah oo loo wada dhan yahay oo islaamka maarata yani maanta dhiigga faraha kula jira inay kala baxaan taas un baan annaga aan caloosha ku hayna ama afka ka sheegayna laakiin haba yaraatee wax saameyn ah ama jixan jixan ah oo halkaas noogu imaan karo ama aan leenahay maba jiraba howl lahayna waanu wadaneynaa alxamdulilah waxa waaye midka falka geysana adduunkana waa lagu ciqaabi doonaa aakhiran way sugaysaa annaga halkaas ayaan ka taagana arrintaas waayahay maxaad usoo jeedin lahayd bulshada kaa dhegaysanaysaa warbaahinta warsan warsan bulshada iyo dhegeysanaysa waxaan leeyahay dadka ha isdejiyeen timo faras ilaahay ha u naxariisto dawlad baa jirto wax kasta oo dhacana waa la ogaan doonaa bulshada waxaan leeyahay sabar liimaan ha qaateen timo faras wuxuu jiraa meeshii ilaahay ugu talagal oo loo dhammaan lahaa marka bulshada waxaan leeyahay in ay nabadgelyada kala shaqeeyaan dawladda jubbaland ama dawladaha dhexe ama dalka guud ahaanba meel kasta oo maarata warkeyga loo maqlaayo ummadda soomaaliyeed inay maarata yani nabada ay ilaaliy islaamnimada la dhowro diinta waxay ku dhaqata la fiiriyo maarata jafafka dhacay ama waxyaalaha hore loo geysan waxaan leeyahay haddii nin nin kastoo kulug leh in ilaahigiisa u toobakeeno shacabka soomaaliyeed in gacmaha ay isqabsadaan oo ajnabi wax nooma taro ummadda soomaaliyeed in howlaha ayada u gaarka ah inay u madax banaanaadaan ummadda soomaaliyeed dadaalkaas ayaan faraya inay ku dhaqaaqaan waa hagaag dhugunsidaalkaas waliba ay xildhibaan cabdulaahi xuseen eebow lama kala go-ayo oo ka tirsan baarlamaanka maamulka jubbaland oo mardhow ay tihi inka waramay qadka taleefanka idaacadda warsan
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafamaad iskudha'i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamaanku gudaasha iriididhiida i waaki baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskrebe umbo araawe arlaada baan rogin ma araawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday afsheyli waayaa idika reebay iniisi sheegan walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiigay yaraabi inamaysi iniiska fiirada isbuunyi iniiska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheengne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intiikoo dambaytana ha insheegdo akhuna medical center isku dhama ee aan moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unkumaqanayne umutuka daawaysad akhuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan leh adeega caafimaad marna go'aansada inti miilhanku bahaan bulshada
golo wasiirada maamulka koonfur galbeed oo geeka shirjo khamiislaga hay wusoo shir gudoomiyay madawiinaga maamulka koonfur galbeed mudane shariifa sanow sheegeedan waliba diiradda ka saarena arrimoyo ku midayin xaaladda nabadgelyada deegaanada koonfur galbeed iyo dhacdadii dhowaanka dhiidi magaalada muqdisho gaar ahaan isgooska zoba walina la sheegay intii dhowaan la magacaabo doono guddi in iska jara golo wasiirada koonfur galbeed xildhibaanada iyo bulshada qaybo jeshal duwan ee magaalada taana sioo aruurii doonan lacagtii daawada lanka gadalaay dadkii ka dhaawacmay qarihii tumuniyo afartii bili oktoobar ka dhihi magaalada muqdisho xasan cabdi maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed markii shirkaha gebagabaabay iyo warfideenka la hadal usugona ku hadalay arrimooga shirkilahaas kula hadal qaaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka sidii caadada weyne oo ahayd golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay isugu yimaadeen shirkooyin khamiislaha ahaa waxaana shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane sharif xasan sheekh aadan waxyaabaha maanta shirkan la isu tula soo qaaday waxaa ka mid ahaa kow in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba madaha wasiirada iyo dowladda xuquuqdaka soomaaliya iyo madaxweynuhooduba ay u tacsiyeeyaan dhibaatadii weynayd ee musiibada ahayd ee musiibada qaran ahayd ee ka dhacday afar iyo tobankii bishan aan ku jirro magaalada muqdisho xarunta ummadda soomaaliyeed dowladda koonfur galbeed iyo shacabkoodu mar labaad waxay leeyihiin intii dhimata allah u naxariisto intii kaleo ku dhaawacantayna ilaahay ha bogsiiyo garashada iyo garaadka iyo isgarabitaagga ummadda soomaaliyeed ee sida quruxda badan loogu gurmadayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo mid amnigeenna iyo dowladnimadeenna intuba ay tahay mid sidan la isugu gurmado waxaa kaloo isla soo qaadeen golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya shabaab iyo dadka argagixisada ah inaanay ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ay waddanka soomaaliya wax ka sameeyeen sida la og yahayba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ee sannadihii lasoo dhaafay waxay ka geysteen dhibaatooyin aad u weynaa oo mar walba ay soomaaliya wax ka dhacaan reer baydhabo ay dib u goconayaan dowladda koonfur galbeed iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira waxay si guud ahaan ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed inay wada istaagaan sidii cadowgan dowladnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed udiidan shabaab iyo argagixisada intaba dalkan looga xorayn lahaa sidoo kale golaha wasiirada ajandaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah in guddi deg dega heer dowlad goboleed iyo heer gobol iyo heer degmaa la magacaabo si loo gaarsiiyo walaalaha iyaga soomaaliyeed oo ay dhibaatadu ka soo gaartay hadday tahay kuwa dhaawacmay iyo hadday tahay kuwa xoolaha ku beelay intuba reer koonfur galbeed soomaaliya dowladdooda iyo shacabkooda ay u kulmadaan lana bilaabo qaaraan aruurin guud ahaan gobollada koonfur galbeed soomaaliya sidii ay kaalin muglia uga qaadan lahaayeen dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo inta ay tabartooda tahay inay la hareer istaagaan haddii ilaahay qadaro sidoo kale golaha wasiirada uu madaxweynuhu hogaaminayo waxay isla soo qaadeen reer koonfur galbeed soomaaliya meel walba ay joogaanba inay ogaadaan cadowga ummadda soomaaliyeed al-shabaab iyo ururada argagixisadu inaanay ahayn dadka ay doonayaan dadka dowladnimada ama nidaamka dawliga ku dhex jira keliya aysan ahayn oo ay rabaan inay guud ahaanba baabi'iyaan ummadda soomaaliyeed reer koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba iyo hay-adaha amniga waxaa laga codsanaya shacabku inay dowladda la shaqeeyaan wax kastoo dareen gelin karaa oo ay u arkaan inay dhibaato u wadaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana reer koonfur galbeed soomaaliya inay waahaha amniga ay la soo wadaagaan iyadoo dowladda koonfur galbeed soomaaliyana ay ballan qaaday in la furi doono telefoonno santara oo shacabku marka ay wax dareemaan biidn illaahi tacaala ay riboodadooda soo gaarsiin doonaan mar labaad iyo mar saddexaad golaha wasiirada iyo madaxweynuhu waxay ka codsadeen shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya inay u dhiiliyaan garab istaagaan qaaraan deg degana dal iyo dibad meel kastay joogaanba ay la soo gaaraan walaalahooda dhibaatoobay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bisha lasoo dhaafay shacabka reer koonfur galbeedna guud ahaana waxaa laga rajaynayaa inay baaqaskooda muglaan doonaan kana shaqayn doonaan amniga kala shaqayn doonaan hay-adaha amniga reer koonfur galbeed soomaaliya amniga mar walbana aysa hareer istaagaan hareer istaagaan hay-adaha amniga dowladda oo har iyo habeenba u taagan ilaalinta iyo amni ku sugnaanshaha gobollada koonfur galbeed soomaaliya aad kaas waliba haay wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo ku waramay shirkigeeka kadhihi magaalada baydhabo
الدنيا ورقبة إذا أنت هذا سفدي على اسمها مرة ويجي سدي آه إرتوي ماي بقارك قلبت الاسمادة المغيرة مارنا مي هم بيدوا بيدا بكيالا أنتاوي جيد أبا بانك جيد ماي مي تبالو مارنا إسو أو ملاجي بقرن آه بدا المغيرة آه بدا جلال هبا مارنا سو walaagii alaabhaay isnuugii arrintan maskasheenay adiina wali lahaysnaxamara qalab ismuku doonayay alasayti baku eh aglu ahadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara ukummadu fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shay geeda aana isgooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira
dhugunsidayaal weli weli dareertana barnaamijka kulanka warsan oo siinka kuhew idaacadda warsan ee magaalada baydhabo walina siin la socodsiyahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaal farsamadana saaxiibkayga b k iyo inshalhegahaya anti baroordiig iyo hadal una iskada darna waliba corona anti una dagaalan sidaas waliba eray madawiinaga maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare xilli geekuusa la hadlahayo warfideenka maxamed cabdi waare madawiinaga maamulka hirshabeelle yamarkiin ka horreytii ka hadali qaraxii tumunyo afartii bilunka dhii magaalada muqdisho kaasi oo jeysadii dhimasho iyo dhaawac inku badan sadde boqol ruuxa walin uuse sheegay madawiine waare intii dhibaatiyi ahaytii masiibadii kadhiidii magaalada muqdisho taasi oo waliyeelaha kudeertii bulshada qaybo jeshal duwan ee soomaaliyeed maruuse arrimoogasiyo arrimo kale ku hadlaay waliba hadaleysu ku mid haye musiibada meeshaas ka dhacday afariyo tobankii oktoobar waa musiibo qaran waa arin wadanka ku cusub dhibaato intaas la ego hal mar ka dhacdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkii ku dhintana u naxariisto kuwii dhaawacana baaniyo waa arin runtii annaga noola mida tii sebtembar eleven maraykanka ku dhacday haddii tusaale ahaan aan usoo qaato dadka ku dhintay iyo dadka dhaawacmay soomaaliya saami ahaan haddii layidhi annagoo waddan populashinkiisu yaryahaanahay dadkiisu yaryahay laba boqol ilaa saddex boqol oo kun ayadoo maraykanku ka dhimatay ay u dhigantaa marka maanta haddii maraykanka intaasoo shakhsiyaadu ay ka dhima laheyd dhibaatada ka taagnaa laheyd waa ognahay annagana ummadda soomaaliyeed waxaa nalooga baahan yahay inaan dersi ka qaadanno dhibaatadaas colaadda intaas la eg iyo masiibada nagu habsatay waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto oo aan u sheego ummadda soomaaliyeed waxa meesha ka dhacay oo dhibaatada intaas la eg ah oo intaasoo dadku ku dhintay oo intaasoo dadku ku dhaawacmay ma aha fatahaad ma aha duufaan ma aha dhulgariir ma aha masiibo dabiici ah waa masiibo dad annaga nala mid ah oo waddankeenna dhex jooga meeshay doonaan halaga halaga maalgeliyo ay sameeyeen maxaa nooga go'aana su-aasha taagano taas waayo war arrinteennu ma waxay ku noqonaysaa siday ahayd saddex iyo tobankii oktoobar ma waxaan ku noqonaynaa inaan ku mashquulno arrimaheenna gaarkaa xoolo aruursi xulafaysi siyaasadaysi iska iska iska dabawareeg miyaan dib ugu noqonnaa habaacsanaantu waddankaoo dhan bay haysataa waxaan ku baaqayaa ummadda soomaaliyeed inay isku timaado cid gaaraho hadda farta lagu fiiqaaho micno badan ma samaynayso ciidamada amnigu ayagoo dhaxan jooga oo dhaawaca oo qaarkood ku dhinteen oo qaarkood ayagoo ceyrsanaa ay muxuu ahay ay masiibadaasi kula habsatay xodogaalaan u nahay lama dhihi karo habacsanaan ciidamada amnigay ku timid waxay ku timid habacsanaan soomaaliya oo dhan haysata waxaan u baahannahay go'aan degdega inaan shacab ahaan iyo dowlad ahaan aan u gaarno waxa arrintaas aan ka samaynayno dadka raba inaan baroor diiqno oon busto hoostood galno oon calaacalno oon iska jiifanno oo muxuu ahay dhibkana haysta aan ka jeesanno oon arrimo kale ku mashquulno ka yeeli mayno dhibaatadana gaartay casharkan ka barannay intii xalaala oo soomaaliya oo madax leh oo shacab leh oo muwaadina oo haween leh oo culamaa uddiin leh waa inaan nimankaas waa nala dirireen colaaday noo haayaan waana tuseen wax ka daran inay nala damacsan yihiin waa inaan la dagaalno casharkan ka barannay waa kaas
تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم وجالي جنرال تريدين كمباني تو warsiday buwa iinlayaabto waraabogaasee leewaaha anii wareysanaa ambo weliow aaday adwo wadani tuu baydhow warsadinka yaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaalooda ka aragdi walbankalukusheeniya wali markabko sheeni dhon baabuurtulay weleglaakasiyay wadani tuuleylisheenee maa baydhabo warshid munkiyaala walacad weydiyaasay waasanaagti walmaha shal reebnehe wadani tuuwa lisheenay adduunin wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii kooy walaal wadani walba ada aragdu wala eed inku sii wiina wadani wala yeelishani wala koob mawma dhinig elektroniga sida moobeele samsom galaxy S5 Galaxy S4 Galaxy S3 Nokia far badan Tecno batariyal bariime mobile dhalooyinsho iyo wiliba qoloftiyo dhalooyin diishish sahamo yaryar iyo waaweyn marwaaxada
waa hagaag dhugunsidayaal qaybogii dhaha barnaamijka hasadeerni kulanka warsan oo weli siinku kuwaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waliba hawada siinku lenaa qodobo eedan xiisi badnahnin dareeran iyagona una diiradda saara doonna arrimoyo ku midayin dadka bogtaale ee ka nool duleedka magaalada baydhabo laakiin ka hormaroy mas-uuliyiintan ka sarrayta ururka saxafiyiinta nusaja geeka waliba hadeerena magaalada baydhabo wafdeen iskajara xoqeeyaha guud ee ururka saxafiyiinta nusaj gudoomiyaha iyo madaxa tababarada ururkaas yageeg wali hadeerena magaalada baydhabo yeego si diirin handhowaayeen weriyaal kumid ahaan koonfur galbeed ee ka nool magaalada baydhabo hadhowaayowka kureed waliba warfidiyeenka la hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusaja maahir aadan jaamac usugona sharahi ujeedada iyo unka eeg magaalada baydhabo
markan ka hor ay torto siin salaame dhammaan reer baydhaba iyo dhammaan shaqaalaha ee radioga ee warsan baydhabo koyni eedaan la halgan ka dhowaayo eedaan ka faraxsanna intaa ka badan waxaan jeclahay hadduu ilaah yidhaahdo intaa waa soo dhoweyntii baydhabana xaqeedu lahayd waxaan jeclahay inuu guda galo inaan laba erey ka idhaahdo ujeeddadaan u nimi waxaa socda ururka nosoj mas-uuliyiintiisii oo aan ka mid ahay aniga maahir jaamaca oo guddoomiyihii ah xogayihii guud ururka oo maxamed ibraahim macalimu xogayaha tababarada ururka nosoj faarax cumar nuur saddexdayadaaba waxaan maanta ka soo degnay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba waxaa si qurux badan oo sharaf leh oo hanaan leh oo mahadcelin leh runtii noogu soo dhoweeyey wariyaasha koonfur galbeed ururka wariyaasha koonfur galbeed oo mas-uuliyiintiisa ay horkacayaan uu horkacayo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka nosoj xusni oo runtii aan dhammaan bahda warbaahinta madaxa bannaan iyo tan dowladda ee koonfur galbeed baan uga mahadcelinayno waxaan joogi doonnaa hadduu ilaah yidhahdo baydhabo maalmo kooban maalmahaas waxaan qaban doonnaa siduu qorshuhu yahay seminaar aan doonayno inaan ku tayayno aas-aaska iyo bayska saxaafadda ee ka howlgasha koonfurta koonfur galbeed ee magaalada xarunta kumeel gaarku ah ee baydhaba oo hadda ku jirta horumar samaynaysa oo xagga maaragtay warbaahinta horta ah ee kordhayaan wariyaasheeda dhallinyarada ah waxaan diiradda ku saari doonnaa tababarka ah inaan ka dhisno waxyaabaha aasaasku ah in saxaafadda horta ah ay isbeddel wanaagsan ku samayso bulshadeeda waxaa bixin doona macalimiin oo labaataniyo sana qaarkood runtii macalimiin soo ahaa waxaa bixin doona mas-uuliyiinta qaarkood oo ayagu ilaa iyo heer master waxbarasho ah oo mass mediaha iyo maaragtay communicationka waxaa la yidhahdaa modern journalismka ama modern mediaha ee maanta dunida isbeddelka wanaagsan iyo horumarka lagu gaarayo ayaan doonaynaa fariimo ka mid ah inaan ku bixinno seminaarka waxaa noo xigi doona oo aan qorshaynaynaa kulamo kale oo muhiima oo si gaara aan ula qaadan doonno wariyaasha koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhaba oo aan iska xalwaraysan doonno waayo waxay ka mid ahaayeen dadkii soo dhisay nosoj muddo sanad iyo runtii bilooyin ka hor ah magaalada muqdisho ee bilooyin u fadhiyey waxna ka soo dhisay waxaan rabnaa inaynu weydiiyaan maxaad qabateen muddadii war maxaa idinka hor yimid inta ay la socdeenna dee waa inta ay la socdeen oo ay ciwaanadii iyo websajyadii ururka iyo xog iswaraysigii ay kula socdeen laakiin si guud inaan isu waraysanno sidoo kale waxaan doonaynaa inaan is aragno saraakiisha booliska oo koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo jooga iyo saxaafadda oo hadalle ay jireen dhowaan miidiyaha maray oo qaar ka mid a sida taliyaha booliiska koonfur galbeed uu ka dhawaajiyey taasoo saamayn dunida ku yeelatay oo aan jeclan lahay taliyaha inaan fadhigiisa ugu tagno bal wuxuu tabanaya aan dhegaysanno waa mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinteenna oo aan ixtiraam u hayno isagana inuu ka qayb qaato badbaadada wariyaha ku shaqaynaya baydhaba kulamadaas iyo kuwo kale oo ka badan hadduu ilaah yidhaahdo waqtiga noo saamaxo ilaa mas-uuliyiinta heer madaxweyne waxaan jecelnahay inaynu aragno wasiirada inaan la kulanno muhiimmadeennuna ay tahay badbaadada wariyaha iyo horumarinta saxaafadda xorta ah ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhaba haddaynu joogno mahadsanidin waayahay maahir gudoomiyihii ururka saxafiyiinta ee nusaj maadaama aad tahay ee dhibaatooyin kala duwan ay ku shaqeeyaan ee wariyaasha inta badan dhowaan dowladda federaalka soomaaliya waxaa golihii shacabka ay u gudbisay sharcigii saxaafadda oo la ansixiyey waxaad ka mid ahaydeen mas-uuliyiintii in badan oo ka mid ah ee diidnaa in sharcigaasi baarlamaanka la horgeeyo bal markii la ansixiyey maxaa idinka soo baxay maxaase caqabada aad kala kulmaysaan su-aal muhiimaad i weydiisay horta waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo xeerkan saxaafadda dowladdii uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xeerkan horta madaxweynuhuna wuu saxiixay wayna soo mareen golihii kaabineegan way soo mareen xeerka waan dhaliishanayn dowladdaas oo jirta madaxweynaha xitaa loolankii doorasho markuu ku jiray xasan sheekh maxamuud wuxuu noo ballan qaaday saxaafad ahaan in dib loo eegi doono xeerka nasiib wanaag isbeddelkii waxaa yimid haddana horumar kale oo ah in la helo madax cusub oo ayagu fursad cusub u abuuri kara saxaafaddii markay dowladda cusub timi annaga ayaa casunnay wasiirka warfaafinta nasuj ahaan marka lagu dhawaaqay injineer cabdiraxmaan yiriisow inuu yahay wasiirka warfaafinta innaga ayaa casumaad u qabannay ujeeddadaan ugu qabannayna waxay ahayd inaan ka codsanno in xeerkaa dib loo eego farriintaa dowladda naga gaarsiiyo waxaan hor fadhiisannay madaxweyne farmaajo waxaan ka codsannay madaxweyne dib u soo celiya xeerkaa waa xeer nagula dulmay xuquuqdeenni maqanta waxaan la fadhiisannay ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayrreeh oo aan nidhi mudana khayrreeh waa xuquuqdeenni baa maqan noo soo celi intaa kadib ayay timid in dowladdu dib ay u soo celiso in wax laga bedelo xeerkay kadib waxaan annagu magacownay nosoj ah guddi ka kooban toddoba xubnood oo laba ka mid ah ay nosoj ka mid yihiin inta kalena saxaafadda xorta aan ka soo qaadnay guddigaasi wuu baxay wuxuu sameeyey tala soo jeedin dowladda dhankeeda waxbay soo jeedisay ururada bulshada rayidka ayaa ka mid aha waxbay soo jeediyeen fikiradii markii la isku dardaray ayaa waxa dhacday in xilli haddaad xasuusanaysaan magaalada muqdishona internetkii ka go'an yahay xataa soomaaliya koonfurta soomaaliya aan u malaynayo inay ahayd in wasiiradii ay shir degdega ku yeesheen meesha la yidhaahdo ee kismaayo isla markiina la hordhigay xeerkii wasiiradiina gacantaaga isaga ansixiyeen hal maraynu ku baraarugnay taas waxay noqotay innagoona qanacsanayn in xeerkii mar kale golo wasiirra ay sidaa u meelmariyeen waxaan ka samaynay dood iyo dacwad waxaan soo jeedinnay toddobiiyo toban qodob ka mid ah xeerka inay yihiin dulmi laga galay saxaafadda toddobiiyo tobankaa labay isugu jireen kuwa qalad ah oo cad iyo waxay isugu jireen qodob kale kuwa mugdi ku jira tusaale waxaa ka mid ah haddii wariyaha uu ku gafo anshaxa suuban ee qaranka wuxuu marayaa ciqaabta noocaa anshaxa suuban ee qaranka waa maxay wax laga hadlayo waa sharci anshaxa suuban muxuu noqon karaa ma rabitaanka siyaasigu noqon karaa ma sida isaga la qumanbaa wixii baan fahmi weyn waxaan nidhi qodobadaa mugdi baa ku jira berrina annagu dhibnay noo keenayaan waxaan rabnaa wuxuu waa sharci ha la soo caddeeyo waxaa kaloo ku jiray oo ka mid ah awoodo badan oo ay wasaaradda warfaafintu isa siisay waxaa meesha ka maqnaa in lala tashado saxaafaddii xorta ahayd codkeedii ka muuqdo waan diidnay toddobiiyo tobankii waxaa la bedelay oo sida aan doonaynay loo bedelay afar iyo toban qodob oo ka mid ah waxaa soo haray saddex qodob saddexdaa qodob shirkii u dambeeyey kowda oktoobar ayaan guddigii baarlamaanka ee gacanta ku hayay hadda xeerka baarlamaanka hor yaallaa guddigii baarlamaanka ee warfaafinta iyo isgaarsiinta qaabilsanaa ayaa markaa xeerkii isgaarsiinta meelmariyeen kii warfaafinta gacanta ku dhigay waan hor fadhiisannay kowda oktoobar waxaan u bandhignay qodobbadaan ka cabanayno waxaa soo baxay saddex qodob saddexdaa qodobna waxaa loo bandhigay maadaama qaabdhigaalkoodu qaarkood ay muhiim yihiin laakiin qaabdhigaalkoodu qaldan yahay dad sharci yaqaano ah oo kala saara sidaa darteed weli guddigii ayaa ku maqan waa nagula soo celinayaa markay sharci yaqaanadaa ka soo dhammaato waxaan eegaynaa bal inaan la hortegi karno saxaafaddii iyo inaan ka diidno siduu wax loo soo bedelay inagoon ka tegayn danta qaranka inagoona ka tegayn danta saxaafadda xorta ah ee aan wakiilka u nahay marka xeerka wuxuu marayaa hadda marxalad ah inaan ka sugno gudigii baarlamaanka oo weli gacanta ku haya warfaafinta iyo isgaarsiinta qaabilsanaa
electronics stationery and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey mataqaan hadalka adoon waxba soo heysi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan sahl electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahl electronic stationary and cosmetics waxyaabaha aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyuutar h b acer tushiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahla electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka
taliska taraafikada wadooyinka oo amarha ku saari baabuurta leysan laanta ee ka shaqeeya magaalada baydhabo iyo mootobajaajka yogoona sheegeen anti markunla ku bilaawa mar badan yoondigeen oo an ogolaado doonna baabuur leysan laanga mise unug yarwada oo ka dhah rooro magaalada baydhabo hoo leey hata mas-uulkan ka sarreeya magaalada baydhabo mayow mukhtaar maxamuud taliyaha qaybta nabadgelyada gobolka baayo oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waliba uuse abrinjay ka adkayay antian dhii doonna in baabuur beensal oo liisanlaangahaas ku mara magaalada baydhabo taasin iyo tillaabo cad ku qaado doonaan maruu saarimowa si ku hadlaay waliba hadaleysi ku mid haay bismillahi raxmaan raxiim marka hore tusuu salaama ahay dhammaantiin ummatan abu maxamed salallahu alayhi wasalam ilkaas roogda sinsalaama ahay dhammaatan gaar ahaan idaacadda sinsalaame way saadaayaydan ningaan ku hadal madiyooyinka oo gobol ka saala oo xaalada ka saabsan nabadgelyada ama ka saabsan yanyaan ku hadal fadaay haddii aan ahay taliyaha deeta guud gobolka bay aan ahay ama anasoog waxyaalo badan oo aan ansitoognahay inaan idaacadda ku hadal yaasku jiraan sida nabadgelyada nabadgelyada si dareema kortaan xaalada si lamalahaayo ama wala gobolka boqol bay ku dhiy xamar ku dhiyisiin dareemakan taasaayidee weena siinka kooda inaan ku hadal arrin saabka saabsan wali faahfaahin oo siyaase ee wadooyinka markii lagu hadalo oo kale baydhabo ee bajaaji iyo baabuurta weyn isku wadiya isticmaaleen teeda kale ciidanka taraafikada ee wadooyinka magaalada baydhabon wali kaalase intii ina bislaysanayn ee sidii shaqadaas lanqobada dhaay taliya maysiinku ka eedin aramowas walahi ni horta de nabadgeli nabadnaahisheena kore nabadgelyada iskoo ilaamiisi bilay mukil saaran walaay ka nool baydhabo ka nool oo soomaali ah oo soomaali me walaay baydhabo ka noolo ilaahay oon sheegay baydhabo ka nool oo madin iyo balaanculmiya caama oo mas-uul iyo laankan saaran waa mas-uul saarin sidoo kaleto kala ku saaran in nabadgelyada sugan maa qofkoo ilama nabadgelyo maa sugu kor horta nabadgelyaada isugu kore laakiin taataa bani aadanka dadgaadan nabadgelya misugu kore haddaana ku hadala dhinagan oo irnaga taraafikadaan ku hadala wadanka siema dareemo haytaan jidikeeyar iyadaa jidikeena yerin baabuurteen iyadan badatay dadeen iyadan badaynin taasi awidee maalin kasta hoo qufan dhaman qufadha qufsameehe shaqii dhilan dhaawac maas oo shilgalaasa baabuurtaas weelase oo koosgareeyay baabuurti oo badasi i dadki oo badid i jidikeeyo haljilla eh oo areeriya saasa koosgareeyo hayta muddo umatadhaaska liqatoo languun i lanyar midin iblaan lasilkaha maayo waan maxasada maase dee sidiyaatana kubadbaadiysa marka adi taliyaalii guud meelesa maadaamaad sideen aragaasa aramoogin noocan ee mayse kusuubii kortan hooba aramoogin noocan oo kale hana nagadan isku dhaca baabuurta nagatoy dhinaga bajaaja oo magaalada haka badatay oo dad wadooyon kasaana bajaaji magaalada roogo oo lahandhiibayayaal yaryar eh may ku qobdi kortan aramogas horta tangile waktigan wakti badan idaacadda ku hadali wakti badan kuskuyidiseeni lamidi gaan sareeyay lamasele nabadgelyada oo dhanban iskul hadalni gobol iyo degmo iskul hadalni ulhaai oo matala iskul hadalni arrintiya iskul hadalni tahakiinka darolan hayisilama gobodka degolaba kumadhe sisan dareemo haytan aduuga kormakoo jero hoostaaka jeer hoobadani iskul kaadirne odakadhaani hidindine kudbaaba waa tahankii doron lasidgolaba iyan doron sididgol iyan doron wayataa umatiyo hendhoojecninjeen aduugi oo hakahaygal yo hakiinka kaaladaas way eg sheegahaya dadka soomaaliya ee insheegahaya oo baydhookunaol sheegay baaburtan baaburta borta odlaanse way dhisha way kale sheegay baabur leysan an lahayn baabur leysan an lahayn ama winado ama yaraaday ama baaburtahadhaday ama baaburta hamaanka haday baabur leysan an lahayn lakubilaaw saadan baydhoo maksooda kor qoraano insheegin hatan insheegahayn dadku waan sheegahayne iyo dhan iyon dagaanka jeerka unun dagaanyanka jeerka umatinaba muhamadho dhan dagaanka jeerka waan sheegahaya baabur niisagan lahayne ninka soobakorna baydho horbadan nin sheegni intii madunku bilaawata way saarana ilaahay wiishii aweeda saarana idunago eh mirijiriid oo eh oo eh kasiba gobol ideg miri kaaladaano mirijiriid mikaaladaano ama taraafa haato ama mirijiriid haato ama iidanka galabka sidhaado iidan galabka sidhanba walaska dhakahe mikubilaaw saabun wasadoha wasadohaye dadka baydhowkano ii baabur leesagan lahayn baydhowonka soona lamhii lange baabur weydii leesan hooba lahayn habogakodsidaawan waayahay maadaama aada sheegtay baabuurta sharciga mise kaarka lakawadow lanqamna magaalada anmarkoran mas-uuliyiinta dawladda markaada fiirida mise maamulka qaardho muwadidan baabuurta beensalka magaalada ka dhex maraya shacabkii dadkaas wada sima kortana mise waybwa dadka markaas awoodan lahayna shilid iyo bartilmaamay sidaasa intii tabartaa inay karaanka inay rafadaan iyada rafadaan maamaado walere karshiile faara jaas maa sool maradaad lama lagisi bilayn asarlan waa muqodraayaan ciidanka shileedis waa muqodrada koraan way waa qobe ciidan waa muqodrada way qobe shicibka waa qobe dawladda la keena shicibka la tigeeya haddii shicibka baa ka oo ku fiil qaado ere inta baabuur maalin hada kaw mase baabuur ma samee walaala shicibka gaada intii oo ciidamada qalabka sida ama ablamiyiin adii lama karo arrinto qof sunfadhi shiirta arrintidiilangaada kor sababtee wadanka shiirtaas kule ilaahaas kule shiirtaas kule dadka kale ciidamada shiirtaan shaqeeya dawladda shiirtaan shaqeeya haddii shiirwiinaka kaho ere baaburta kaasaleelere miila keegbe way kale sheego haaye dadka bajaajiyeyta way jere lama hoda dadka feerbaadiyaage oo laka hoobyo qabaan lama neef toona suumadan koonon suumadan hoobaso dhubaanko lidile suuma diree hebelaarkilika jireen dhere ankel hoob lidil baa mal gordaw dadka baaburta leesan an lahayne leesan an lahayne oo bihaarada gali wayan aragu hayne anida golgaray falaaweyne taas keer sheegdaayan hadiis leesan lee hoobu solo qabsadaa wasi irahe magaajii sida hagaal sheege leesa dhaalgeen ilaadka meela leeyaade dadka leesan an lahayne baaburta magaalada ka dhaaweyda wayanku digohaayo marbada ninku di muddo ama dimaan le amarka soo hayne ani baabur leesan an lahayn magaalada baydhowon ka sooda koran haddii ciidanka amniga nabadgelyadaasi ama gobol iyo deegaanka ama dadweynaha ayeen taasaashkuna ka hadlaan insha allahu taala nuu ilaahay ka hadlaan waan taasa ka hadlaan way kale gabalkanka jare bajaaj bajaajo badan oo dada gadadi oo nusu gadi bajaajo way ka goran lankoo kale ka goran lankoo kalena gadadi taargadiina may bedelna ninkaashayna may walaashii may kudurminteena may bedel baaburta iyo waanku shidaqsoo waanku duwahayo haddii bajaajata wala gobsadaan oo masaqaraha meelkudhii laka qabsada adiina sugadi adan lahayna adida kiin qabsada waa naga dhijiin jiray hataba way sheegahaye baabubajaadisaas xafiiska oo seetay mika diiwaan giriyaw ama gudoomiyaha bajaajo hatay ama saldhiga haatay ama taraafika haatay meel ama meel mirigiri oo laka diiwaan giriy kora seetay waa bajaaji oo intii ligada natiijada maylankeen waa adan wareejiin wargadeena oo kaayo wareejiin oo naraga
marka wali ka dhawaajiday in leysan markasta la raadiyo oo kaaslaantis baabuurta dareere korna hoodhayna ka weydi dhanka mas-uuliyiinta oo kale baabuurta mas-uuliyiinta wasiirada koonfur galbeed mise xildhibaanada koonfur galbeed i baabuurka ada wadata laftirjay nagad way lasimin inaad dadka mise isan qaadada isan leysan laanga baabuurtin dareere koran sida an wada simo kortan bulshada oo danti yar oo on helo korna leysankaas beesada kasuu bees i wasiirada helo koro waan ansuubsada kornaatan waa kala isku dhaafa madax wadanka wadanka gobolka koonfur galbeed ilaahay ku soke wayn wayn sare madaxweynaha sare madaxweynaha sare madaxweynaha laftikiisini baaburshiisina baaburkiiswaa isgalafisbigada lanka baaburshigada waa inuu lahada leysan lahada oo taargilahada sababtoo baaburkshiga madaxweynaha mudimintaasan saarnahay sandaraalka iyada oo wala qabsaamay leysan online lanku gabakoo ka dhamay ilay maayo lahata aqoonsatalgeesme qof kastaba qof kastaba ama wasiir haaday ama xildhibaan haaday ama saliid haaday ama saliisal haaday ama gobol haaday ama darin haaday qof kastaba way haysabsane oo laga maarmaan he ilis haase leysan taargadaba me leysa ilis haase laga maarmaan lan leysan haasene soomali iskhilaafin baniaadinimada maabkisaab leebada hawgalaas baniaadinimada sheega taraafa kana waiyaa godobka godobka ndiidini todobaadeed way yaadlan yeeshaan dhabna baabur maadir kor gurigooda baabur maadir korood waanku duwahaaya dadka oo yeeshaan laantay horbalanaan diila dindin baan leehe amaru madan baabuurkii meeshalaagan un aran hata dhooba gobana magacaaga kore bardamaan sheegni odaanka sheegni ijinaanka sheegni hoosii korwalada man sheegni waa inka digahaya baaburtun baaburta raahada hooda kasta raahaya sidaas si baaburta yarati oo baabur yeesan laa magaalada maksooda koro tanwadaan kujinga baaburta yaryar ama baaburta weyn waa ina kudhagaa dii waaye meesana dii waaye ciidamada galabka sida ciidamada galabka sida dadka maamulo ina siyago ilankiyee hadalkay dhiga waa in sheegahaaye لكن ده نسي انفجار طول الضابط ليس المنزل اما تارجل لكن ده نسي انفجار فأردت إذا شئت في الكراسة وفي راسة مصير زينا سمعت الجنب أما دفتك إلى بلدي أما دفتك إلى بلدي ثم يعلم تجارة إيش سمعت الجنب سيرا شئت مصير زينا غير نسي انفجار في فصل دي ستارجل هاي لما ديش هاي ده نسي انفجار إذا مدى بابوتة كده دي نرو كده بسروا إلى الاكتبوا يوم ساسان شئرا بابوتة راها هذا دفتك إلى ذو مدى من ينكسوك إنه وراء الوصل لنا سبت وما يمسنجي لنا indeenta na goosado kaargana goosado madookan hadda waa inaa sufool bane madban hasan tuugna madban tuugna amara sansaan hood ilaahiin
carwo by star heel madara intii roogdana markaato ah aanu isgooshan eedaga intii baaftiina soona iriidaanka nuur badana arwaya ugaasiona arwo by staro arwaka ajabgeliyaasu arlaadeen gudaashee iyo oo kaleeba ee noolanka daarna idatiya hooba adaroogsta cumaan iyo abudabay war adaroogda la iska aalasa carwa by staro lambu li aan shago usiday ardii aan shago aroosay oona biiko gooyey hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan eeda fadaasa anku adeeg walaal arwo
tirka gorodaawa ammaantaa daliiliyeeye carwa bay star adduunka addoon dhex yaalla wal aflaylah ka koobo korma ee ariir ilan wiin culmo io aam dhatiyo ha agalkaada amadoo ha iila araga bay baa kale cajaa'ible carwa bay starka aragaasana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan afarta gibla inshalboodaw hatina has aruuriyaayo carwa bay star ha qoraw wal horlo aragii ma ee
waagaag dhugunsidayaal waliba hasdadeernay guntii oo gebagabadii barnaamijka kulanka warsan oo uu ka siinku kooyay idaacadda warsan waana siinla socodsi ay anago socdaale biikayna siin farsameeyey dad bogtaale oo ku sugan mise roog eleynta magaalada baydhabo oo ha wajahday xaalada minhumo iyo hungurhumo dad bogtaale oo rooga duleedka magaalada baydhabo mise eleynta magaalada baydhabo yaa xilligan waliba ha wajahday xaalad noolal xumo oo eedan liidata yogo roobabkii bubadaayna minglaan ku haayeen ba'na ansaaranayna baakadoyo ka jaran taasina dhibaatooyinya kanagati yogo dhina uhungurroori jaran hatana roobabka bubadow dhibaato kale kanagadi wariyaagan cali koronto oo on xil saaran arrimo la xiriira dhinaga dadka bogtaale ayaa waliba waraysi la weeladay qeybo shal duwan dadka bogtaale ee rooga eleynta magaalada baydhabo maruuso waraysi la weeldaday waliba ku mid ahay hadaladyo saibdiu hasan ee may buraha eeda luujarahanay luuyin oo dhammaati walunhayna male dhabaata intama dhaafaasu haa guurnay intaa koyni afar bilood iyo antika noolne waryaro biyo ee og oo milibaaba leedana biyo walyaree halnay haana mas-uulaaleh guusaw ona nasiimaah haa dawlada haanku hayn dhabaata intama dhaafaasa gaajinin dhamaayahaas tumun ishan qoys iyo hadinaha adariyada ku degdi owlaadiyo iyo walaasho iskale leedahayaan wali hoole laqobiina hadda leedan walaa kalena ma ilaahay ruu salig sugeel walun haynoon male anisa degdeg ee nanin qaabalo nana boobadu ya iidanka baahana galantahna deertu iyo fadaan may buaha dad oo leedahayo reer qasir dheere mugiyana kaamkii qasir dheere ana dhadhan tama dhaafaw warkii jaw oo koobana kan ee inna degdeg si degdeg aan inig aabulo fadaan isaaq abdiw manin sheegtay in ha kuwa dhammaadeen luw loo soddon ishan leefe oo dhumti galanwaad miinka jaraan gaajaysanna si han fariiriya aha meelaka oo kabasadaas oo guri kuwalaas annahay intahaas kolley wal haddaan baad iyo biyo biyoobiya hadda wal nafqadada hali meel aan surmo ka kaadi mugi ana waaye wal mas'uul ee iyo hadda yalla asiyay haanasaa isku dhaha surmi hon guri warshee odoon mal ee aragaw
isaaq abdiw ada ciyaal meegadhali tumun ishan unugaqo tuma ishan tunug inta kan rogana iyadan dhabaatay sinawal osburshuub haddarar waan rida jaran waan iyada ana si degdeg aan ininin qaabulo faan unu bahun gurub baan layn haragaane hadalka may ku dhamiya inaad erti hadreero waayan ada bilidka lugo koytay lugdooka koy hadareraaka koy lutee ahida faantaka koy ama konton jara aha waan u mahaa magacaay saayadu usmaan ee reer garsadheer ahaa inta garsadheer afar beri yaakii hakala waayani wasaaradda biyi iyo nasiid inu iskula haysana maalanka maalinta din dadka shan dhuus tumu dhuus yaha dagaay tikhaamka oo dhaabiraad araaw oo ninkooy anoo iblis hayna ma haysano isaqiiru maynay sheegtay in ada afar maalmood ayn qasadheer iyo baydhabo dhatiyo handareertay afarta maalmood ada baydhabo iyo qasadheer dhatiyo handareertay may dhibaha kula kulantay waa kula kulmay jidka dhabaa kula kulmi oonaa kula kulmi gaajaa kula kulmi bii caadi ama sabaryaro bii ee la qasaa oo aana boora marka yaakay inta maka kooyna dhabkaas anta ka kooy madi kaam qasada ana kooy waa la aruuriyey deriska indhaxmariya yaakay ka nooladeen waxay kursugnaan maran dhabaatadaasaa qabna maana kursugna hiyada maana kursugna waa uma dheer afahaysan ma argaaw dhabkaasa qabna isaqiiru intii adaahan ku tagna qasadheer ka hor ada may ka dhawada jirtay may ka dhawa jiraan liwjarahay beeraleehay beero abaartyo abaarta abaara kor saarti liw waqtigeeda dhammaaday ti abaar kubati bushi dilin dhab mal muudow hoolo malle beer malle beer marka nool hoolo marka nool dhabaatadaas la ararnay sacanta ka kooyni luudaha koo dhammaatay tiradiyo meegadeelasa may lahay labaatan shan neef ee lahay labaatan shan nafti naaf luqugaad layo dham abaaraha dhamaay ma beec ma deeriyaan nafkilijiisooga lama boqol soddo boqol hoylan gadihayan arsad managana ayaarka bishii jitaha ka dhumeen gadaala muslimku sheen jigtaha uqobadeen dhabkaas antaka koyn waayahay kaamkan ada qasa dheer meega boqol deganta kaamkan si dheer afar boqol deganyi afartaas boqol maacawne socdo ma koyne bakiirka sokore bahaadena malka halna lahana kursuman gaabiray heemileh والبين هاي انك هايس المرة مسكولة قبل بي قبل الا مسكول من فراس مدي ولا عملها كارو فراس بي مدي لا ولا كارو فراس مسكولة سي لندسي هار مالن قالو بي مدي شان ول ورابه ول كمان ده ول كهاره بوكو دو غبران بوكو دي دو غبران كي بي اس غبران marnada ma ninku aan ku daawado ninku aan ana saka ninka si kan ninka gaaj sun horan gidji caafimaad ma leh marka intii kala saas ka jiftay isbitaalka qaadiyay iyo xisaabtiisa ku tabsanta dabaata sagan ma neef aan aan deeru waa allah inuu hal koro إني هلا فران راشين كني شن وقصت ني شن باه نفكا سقم على سنو دير hawa aleeru in hawa aliir inta ku bugtaleed asaa dheer farbideeda ruug in afarta bilood ada baydhabo rugta kaamkan qasa dheer yaddig inay timis meel kala mar degtay qasa dheera degana gaadhay afarta bilood kaamkan degin may gargaari lahasin jeersi may gargaarayno see musqul iyo may biyoonana sii wal kale malna siin alxamdulilaahi raashin la-aan qabuul la-aan sarfi la-aan wal una alaab ee hataa bilawdaana male wal oo jirgaameel ee hataa uruuradaana male dadka arday aradkan dheer raashin la-aanta gaajada dhabaataysiyin yaniyanimay ku odsadaan yaniyanay arday walningobadoon baacan aa marka ada ciyaal naga dhali haw ana may dhalahin tuma maanug aashoosa jar la-aan iyonay aana la-aan haa walino qobni ibir tihaaniloodi arday abaar iyonay arday dandare iyonay arday dhibaato iyo arday dhamaade birsho tumuntumunkuwan lakagadi firdhilukukiyaw ma haytayhin arday sodo iyonay shangahay hadii eeda manahaseeboldhiyama igali markaasa gargaarhan bahi kastay markas may faday inanana galan gobdo arday qaabilaad sharafleenana soo fadaan nolol degdege rooba da-ahay alxamdulilaahi dhalmaanyina ama hayta baciin baahana mayn baahna shandaryin baahna maacuan baahna walka dhagadaana walka karsadaana raashin nolol degdeg e howlgelin intaan baahna gacangobade maadaama ada nii sheegtay in ada halugaytay meega maalma jirtaa jirteeda afar berina ka jari ninkii shantay hayteenta koy haa bismillahi rahmaan rahim ilaahi rajuu ana waxaan iyo gabar ramaa gudoonkayga kaafka sadharo mana sugaana oo adalahan ugu waday marugna wadanka afar bere rugna afar bere rugnana dadna hadda weynay tumishan bir ama wada jira waan idin kala jeedan hay dadna weynaysan bir li bir riwa dadna farbaa riwa ma haysana ee wala haysan wala min bi isku jira dara boolo ee koyti oo diyan ku qoy hadda ma wadna wadna ma diyan wadna wadna boolo sina tabti hadda kuna ma haysan oo si haysan ma jira kroorni waa bari horni waa bari horni dun horni dun horni krooran heedo ma ilaa oo arleeyo lambarasiin ko geedasiin ko badansiin ko ma atuna ko garan wayni ana tan reer muhiimadi faa murugay dadkana ugu koolna kama koolna dhama sheelay sharagayn lama bank moono mujii ka jiro dhamaadaha baad dilayto ka ku seebto oo hay hay hay jirna bor iyo leeyahay haystan salan qasideeda koolna sadeeda degan ee wadankiina qolay dhamaadeen bara wad leeyihiin inaa dad dad hormo jarto hooyin leedan hooyin abri oo reer shabeelladan leedan ado oo go- ee gudoomiyi ee ama gudoomiye ku-xigeenkii kaamka ee waana sheegtay in xoolaha kuwa dhammaadeen ada ahaanta xoolo tiradiyo intee dhagyaha kuwa dhammaadeen aan irin loogo gaal aan qobno irin loogo oo dhamaadan luuda iyo irinka tiradiyo meegadooreen irin siitaan way siitan neef irinka kuwa dhimatay ala leed siitaan irin gaad loo shan qof laba shan qof laba shan tan loo wala dili aan naftayna guri gaar dameer gaar dameer ka meesha rido meesha rido sirdo oo aan buqulay inta ka karsaday han baa han dadka han ku ku ku yaga ka hayn ariiqna aan jira ariiqna waan dhulka sartan yahay sabab sartan yahay ka hayn oo hayn oo wada dhawta hadana la baad meel ha bariyay hadana meel uu ka saarin inuu haa gudub saan gudub ka baad meel wada dhawta dana wada ku barka ah aan meel degna wada degna leh inuu dadka oo wada yahay oo ki gudub ku naa ki gudub hayde baad dhawta dana wada dadka ka saan hayn wada ka saan hayn dadka kala kala hayn dadka tan hayn sabto dadka hayn soo kaasa sartan hayn soo kaasa ma filaan hay'ado gargaarka iyo tan koonfurta beed iyo tan gobolka bay intii oo dana soo ka soo dana soo ka saar dhulka haas og ma filaan ka soo dhulka filaan
waa hagaag dhugunsidayaal meeliising noola darartan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo siye tun i siyeed dhibic lama yanoo dhugunsidaasing aalada satarleedka adduunka meelkastiisin ku roogdan iyo life streamka barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala saaxiibkayga maxamed b k dhinaga farsamada iyo galan wiingiisiay tangiyo intii barnaamijkan barnaamijkii lamada unreedunku kulmaan socdaal iyo asxaabtii barnaamijka kula qayb qaadatay oo siinku ku tabaayaansada iyo hamiin nabad ah